dowladda ismaamulka wajeer ayaa maanta xarigga ka jirtay dhowr gaari oo rashiin ah kuwaasoo loogu tirigalay in maalmaha bisha barakaysan ee ramadaanka ka dhiman ay dadka masaakiinta ah ku afuraan rashiinkani ayaa loogu tilagalay in la gaarsiiyo labaiyo toban kun oo qoys oo ku dhaqan guud ahaan ismaamulka wajeer barasaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer axmed maxamed caato ayaa daahfuray deeqdani raashiinka isagoo na sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan qoysas danyar ah maanta waxaa halkan suukaaya keenay inaannu xarig jarno dahfurno cunnadaas loogu tiragelay iftaarka oo noogu tiragalnay tobanka maalmood oo dambe ee bisha ramadaankaan ugu tiragalnay laga yaaba bulshada qaarkeed inay isweydiiso awalka ramadaanka maxaa loo qaybin waayey laakiin ku talagalkannaga ahaa in tobanka cashe ee ugu dambaysa bulshadii ay cibaadaysato inta tabaalaysan aysan waayin waxay ku afuraan insha allah maalmaha ugu dambeeya oo la rabo in cibaadada la jibbaaro la laba raabo ayaan ugu talagalna insha allah waana arkaysaa cunto qaybinna naguma yara dawladdan saa ogtihiinba saan u soo galnay abaartii baan la kowsannay wixii aan qabannay waad ogtihiinoo cunto la qaybiyey fatahaadaa jiray bishii decembar iyo novembar wixii cunto ilaa diyaarad aan ku qaybinna waad arkaysa marka tanna qaybahaasum bay ka mid tahay wax lacag meel gooni u taallo oo mataqaanaa mar walba iska diyaar ah oo inta la rabo la keeni karo ma jiro waa in dawladda ay hantideeda ay aroorsato marka maanta waa intaasaan u taagannahay inaynu dahfurno min cuntada ayada ah oo loo qaybinayo soddonka wood ee wajeer county ka kooban tahay cuntada caddadeeda iyo qiyaasteedana waxaa waye laba iyo toban kun oo qoys baa loogu talagelay soddonka woodna way gaaraysaa insha allah dhanka kale waxa uu bulshada ugu baaqay in iskooda ay wax u qabsadaan oo ay tacabka beeraha ay ku dadaalaan ka dowlad ahaanna ay garab istaagi doonaan waxaan ku boorinaynaa dowladda oonan shacabka oonan doonaynaa mar walba in bulshada ay iskood wax u qabsadaan beeraha ay fashaan xoolaha ay mataqaanaa ay tacbadaan gacantooda wax ku soo saartaan irsaaqadda alle cid kaa xigto cid kaa xigto ma leh laakiin haddaa u fadhido meel u fadhido ma shaqaynayso sooma waa inaad adig raadsato wey nin walbana yalla wuxuu u qor wuu cunayaa isbuucii la soo dhaafay waxaa la dahfuray agabka wax soo saarka beeraha tusas last week isbuucan soo dhaafran bay ahayd waa arkaysain taraktooyinka iyo cagafcagafyada iyo agabka kale ee farada badan aan doonayna beeralayda inay ka faa'iidaysato xoolo dhaqatada sida oo kale waa garab taagannahay wax alaale wixii ay nooga baahdaan inta tabartannada ah baajadka iyo miisaaniyaddan ay saamaxayso waa la garab taagannahay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer